jadwalkan cusub ee uu maanta soo saaray guddiga doorashada jubbaland garabka uu magacaabay madaxweynaha jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada guddoonka baarlamaanka cusub ee jubbaland ay dhici doonto toddoba iyo tobanka bishan halka doorashada madaxweynaha jubbalandna ay dhici doonto sagaal iyo tobanka bishan arrintan ayaa imaanaysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay walaac xoogan laga muujiyey maalinta rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha jubbaland oo aan horey loo ogeyn taasoo uu maanta guddiga doorashada jubbaland uu shaaciyey xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha gudoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi bare ayaa v o a uga waramay isbeddelka dhanka jadwalka ah ee ay sameeyeen maanta iyo xilliga ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha jubbaland wata cusub ma aha horey baan usoo saarnay jadwal laakiin aysan maalmuhu ku cadayn iyo saacaduhu bishii julaay afar afarteedii baan soo saarnay waxa weye xilligaas dee baarlamaan ma jirin waxaa marabka jadwalkaas uu ahaa laga bilaabo maalin hebel ilaa maalin hebel waxaasaa dhici maalin hebel ilaa maalin hebel waxaasaa dhacaya marka maadaama hadda ay baarlamaankii uu soo intaa waxaan u sameyneynaa actually intaas intaana ka gudbayn baarlamaanka dee soo xulistiisa maadaama ay la xiriirto odayaasha dhaqanka iyo qabaa'il iyo iyagoo isjiijiidkooda iyo wax isu celcelintooda iyo ayaga dee wadahadalkooda waxaanu qiyaasaynay runtii intii ay kusoo xuleen muqoyada dhaqan dhaqanku in ka badan inay qaadan karto ayaanu arkaynay si guud marka frameka waxaan ka dhignay doorashada inay bisha mabas dhacayso dhexdeeda laakiin jadalkaas wuxuu sheegayay laga bilaabo maalintaa ilaa maalin hidla waxaasaa dhacaya marka kan maadaama hadda baarlamaankii soo uu soo baxay listii la dhaariyey wuxuu marka la dejiyo kii dhexdiisa unbaa wax laga sameeyey wixii oo actual dateskii maalmaha unbaa unbaa unbaa unbaa la habeeyey marka kii horan baan ku dhex shaqeyneynaa laakiin farqiga udhexeeya waa un intaa sabtiga haddii la idhaahdo de waa maalmaha dhan waa doorasho shalay dhaar bay ahayd baarlamaanka maanta waxaan diiwaan gelinaynay xubnaha u tartamaya guddoonka baarlamaanka berri baarlamaanka ayay xubnahaasi ka hor hadli doonaan jimcada waa nasasho sabtigana waxa weye waa doorashada guddoonka baarlamaanka axadda waxaanu ay noqon doontaa haddii la idhaahdo in musharaxiinta madaxweynaha ay ka hor hadlaan baarlamaanka isniinta oo sagaal iyo toban ku aadanna waxaan rajeyneynaa haddii la idhahdo in madaxweynaha la doorto dhinaca kale waxaa maanta magaalada kismaayo lagu dhaariyey xildhibaano cusub oo ay shalay ku dhawaaqeen guddiga doorashada jubbaland garabka ay soo magacaabeen musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada kismaayo gudoomiyaha guddiga doorashada jubbaland garabka musharaxiinta axmed aadan cabdi ayaa v o a u sheegay in dhaarinta xildhibaanada maanta kadib ay iyagana guda geli doonaan doorashada guddoonka baarlamaanka cusub iyo midda madaxweynaha jubbaland
dhaarinay ma wada dhaaraninoo dee qaar baa xamar jira qaar baa degmooyinka jira ahmadow qaar baa jira degmooyin gobolada kala jiraan dhaarinay saas waayo caasha marka qorshaha kan idiin xiga muxuu yahay qorshaha kan inoo xiga waa processka doorashada unbaa la gelayaa doorashada guddoonka baarlamaankaa la gelayaa maalmo kadib sabti iyo axad iyo meelaha insha allahu tacaala intaasun baa jirta tirada aada dhaariseen ilaa iyo haddaad dhaariseen ee idiin suura gashay marka laga soo tago kuwa maqan xubnaha baarlamaanka ku jira waa imisa tiradu waa sida dastuurka jubbaland dhigaya wey waa toddobaatan iyo shan xildhibaan miis imisaa dhaaratay oo la dhaariyey dhowr iyo konton baan dhaarinay marka kooramku waa qabsoomayaa marka marka qorshaha midkan idiin xiga hadda baarlamaankii baad maraysaan qaarna oad dhaariseen inna way dhiman tahay maxaa idinku xiga waxaa noogu xiga de broseska caadiga ah oo la marayo guddoonka baarlamaanka inay doortaana waxaan rabaa su-aashaadaas anoo garanaya waxaad uga jeedi iyo qolyaha meediyaha qodqodkooda waxaa socda waanwaanaa socotaa ama dawladda federaalka ha ahaato ama waxgaras reegalaana ha ahaato ama international community ha ahaato oo qaarkeed maanta laga joogo berrida aan qaar filayno waxaan filaynaa in round baskala isugu imaan doono haddii kalena de saasay ukala ukala soconaysa xildhibaanada cusub ee maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo garabka musharaxiinta ayaa maanta si kumeel gaar ah guddoomiye ugu doortay xildhibaan maxamed buule dhaay oo isagu horey uga mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka hadda dhammaaday ee jubbaland magaalada kismaayo waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada amisom kaasoo howlo dhexdhexaadin ah iyo wadahadal qaabka loo qabanayo doorashada madaxweynaha u tegay magaalada kismaayo iyadoo ay sidoo kale maanta magaalada gaareen xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi